silan hele wado biliirin oo iyo wada maro kuran dadkiiyo baabuurta iyo weliba maamulka degmada gurceel cusub bilaabay dumiyowka minate iyo ha galeen wadooyinka islamarkaana iyo ariiro ka dhikeen aanase maamooyinka dambeeye lukul hadal ay dadkiiniyo baneeyana wadooyinkiiyo dhesidaana xaafada dalsan gaar ahaana waaxda iftiin weliba ayaa ku mid ataa wadooyinka howlgalka duminta laga sameey taasoo ariiro xooggan iyo ku jaartimadii hore dadka iskulahayo minatana lika qanci iniyo markaasi hogaansamaan awaamiirta dowlada hoose ee degmada howlgalkan iyo weliba hogaamiyaha maamulka degmada gurceer xogayaha dowlada hoose ee degmada gurceer bashiir maxamed salaad iyo weliba uusuu ku hadalay howlgalkan wadooyinka lakabanayay iyo faa-iidooyinkii lata in la helo wadooyin bileelina in maanta la furo oo dadkii maaragtay ay u dhisnayd ee runtii markii maamulka uula fadhiistay kadib ay naga aqbaleen inay dumiyaan intii ay waddada uga jireen waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahad celiyo labadan oday oo runtii iyagu isxilqaamay oo gartay inay maaragtay guryihii u dhisnaa in ay dumiyaan si maaragtay bulshada danaheeda iyo masaalixdeeda ay uga shaqeeyaan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin ilaahayna waxaan ka baryaynaa dee dhulkiinii maadaama aad dumiseen hantidiini haddana aad ku dhisaysaan oo aad mas-uuliyaddaas qaadateen maamulka degmaduna uu idinkaabaayo inaan maaragtay wax ka khayr badan in kugu bedelo dhulkiinu shala qiimihii uu joogay maanta waa uu ka badan yahay waxaan idin leenahay waa mahadsantihiin cid kasta oo maaragtay waddo ku jirta dowladda hoose ee degmada gurceel waxay diyaar u tahay inay maaragtay ka furto oo ay maaragtay ka dhex saarto ciddii diidda oo maaragtay soo jeedinta dowladda hoosena wuxuu maamulku mar walba ahay sida uu guddoomiyaha degmadu inagu faray in maaragtay gacan bir ah lagu qabto qofkaasi lagana bixiyo waddada oo laga dumiyo waxyaabaha uu ka dhisay waxaana ku mid ah milkiilayaalkii minate la burburi wadooyinka la kabinaya weliba iyo hodhabayna tallaabadan iyoona dadka kale aan ka baaqi inuu ku qeyb qaadan sidii lan helaayay wadooyin waasacee cid nagu qasabtayna ma jirto maamulka degmadaa nagula teliyey fakar fiicanay nala noqotay annaguna waan qaadannay haddii waan u mahad celinaynaa maamulka degmada waxaana leenahay bilicda magaalada ayaa danu ugu jirtaa waddooyinka in sidaas loo hagaajiyo la qurxiyo maamulka waa soo dhowaynaynaan ilaahay dhankiisa waa soo dhowaynaynaan waxaan isla garannay inaan derbiyadanaga jebinno oo waddadaas aan habayno maamulka marka waa ku raacnay waana noo soo jeediyeen hirgelinta wadooyin waasac iyo waliba qeyb ku qaadaase horumarinta ganacsiga bilicda magaalooyinka dalka islamarkaana weliba iyo fudaayaseenis dareerarku dadkiiyo baabuurta